alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin alcaaqibaة lilmutaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin salى اllah عlى nabiyina muxamadi wعlى alihi waصaxbihi waslama tasliima kaiira ama bacdu waxaynu ku soo dhex jiray qaybtii hore ee kitaabka mualifku shaykhu اlislaam raximah اllah uu ku soo aroorinayay aayaadka qur-aanka ah ee ku saabsan asmaada ilaahay iyo sifaadkiisa gaar ahaan sifaadka sifatu listiwaa iyo sifatu lculuwi iyo sifatu lmaciye iyo waxaynu soo maraynaa aayaadka ku soo arooray isagoo si gaar ah mid walba u jamcinayay oo wax ka mida soo arooriyey si uu inoogu caddeeyo mowqifka ahlu sunnuhu ay ka joogsadeen waxaa kaluu ka hadli doonaa sifatu lkalaam iyo sifatu ru'yati lmuuminiina lirabbihim fi laakhira waxaana baraarujin mudan aayaadkaasi sheekhu hadal marka uu ku sharaxayo ama madhaba ahli sunna uu si kooban ugu caddaynayo ayuu soo celinayaa wixii sii faahfaahina halkaasaynu ku arki doonaa biidn illahi tacaala ihbaatu lkalaami lilahi tacaala qaala shaykhu lislaam raximah llah wa qowlihi waman astaqu min allahi xadiida ay wqad dakla fi hadihi اljumlaة ma wasafa allahu bihi nafsahu fii qowlih waman astaqu yaa ka run badan yani cid ka run badani ma jirta min allahi ilaahay xadiiثa xagga warka warka ilaahay jala wacala war ka run badan iyo mid gaadhayaa toona ma jiro wa qaala waxaa kaloo rabi yihi waman astaqu yaa ka run badan min allaahi ilaahay qiilan xagga odhaahda qiilan ay qowla aayaadkan markaa mualifku uu soo aroorin doonaa waxay ku saabsan yihiin sifaadka ilaahay inay ka mid tahay sifatulkalaam allaha aynu caabudayne aynu rumaysannahay wuu hadlaa hadalkiisuna waa mid xaq ah dhammaantii hadalka ilaahayna adilada qur'aanku siyaabo kala duwan ayay u caddaysa mar qowl baa ilaahay ku sheegay qaala yaquulu mar ilaahay jala wacalaa wuxuu ku sheegay xadiid xadiidkuna waa warka iyo hadalka mar ilaahay jala wacalaa wuxuu ku sheegay annidaa inuu codi yeedhay mar inuu cid la faqay ama munaajaadka waxa la yidhaahdo kolkaa marba si ayaa ilaahay u caddeeyey mar kalaamka qudhiisii inuu ilaahay hadlay oo cid la hadlay ilaahay jala wacalaa hadal u sugan yahay siyaabo kala duwan baa dalaalada qur'aanku inoo tusinaysaa ilaahay inuu hadlo aayaddan kolkaa ugu horeysa waman astaqu min allahi xadiian istifhamtu waa bimacna nafyi yani cid ilaahay jala wacalaa xagga warka ka run badani ma jirto waxaa laga qaadanayaa ilaahay inuu hadlo waayo xadiidku waa hadalka iyo kalaamka weeye aayaddan labaadna waman astaqu min allaahi qiilan ilaahay xagga odhaahdayaa ka run badan macnii cid ka run badani ma jirto iyadana waxaa laga qaadanayaa ilaahay inuu hadlo waayo qowlku waa hadalkii aayadda saddexaad waa qowlihi waid qaala allaahu ay wadkur waxaad xustaa id xilli qaala allaahu ilaahay uu yidhi yaa ciisa ciisow ibna maryama ina maryamow ciisihii ina maryamo ahaayow waa suurat lmaa-ida aayadda si dhammaystir ilaahay baa wuxuu yidhi qaala allaahu ilaahay baa wuxuu yidhi yaa ciise bna maryama ciisihii ina maryamow aayaddaana waxaa laga qaadanayaa ihbaatu lqowli lilaahi jala wacala qaala allah ilaahay baa yidhi qur-aankana aad iyo aad bay ugu badantay iyadoo qaala oo ficil maadi ah iyo iyadoo yaquulu ah waxaa kaloo laga qaadanayaa ilaahay jala wacalaa hadalkiisu inuu sawt iyo cod leeyahay la maqli karo cidduu isagu doona ay maqlayso yaa ciise bna maryama ciisihii ina maryamow waay waxaa kaloo laga qaadanaya hadalka ilaahay jala wacalaa inuu xuruuf ka kooban yahay oo imaka yaa ciisa bna maryama yaa sidaa yidhi ilaahay baa yidhi waa maquululqowlkii ilaahay muxuu yidhi yaa ciise bna maryama buu yidhi yaa ciise bna maryamana shaki kuma jira sa aynu aragno xuruuf bay ka koobantay ya iyo alif iyo ya kale iyo alif iyo cayn iyo xuruuf caynkaasay ka koobanta sidaa awgeed baa caqiidatu ahli sunnati waljamaaca fii kalaam illaah caqiidada ahlu sunnuhu ay mareen kalaamka ilaahay waxa weeye ana allaha yatakalamu bikalaamin xaqiiqiyin mataa shaaa kayfa shaaa bima shaaa bixarfin wa sawt laa yumaailu aswaati lmakhluuqiin sidaa cuthaymiinkuba uu sheegayo an allaha yatakalamu bikalaamin xaqiiqiy ilaahay jala wacalaa ilaahay jala wacalaa wuxuu ku hadlaa wuu hadlaa weliba hadal xaqiiqiyu ku hadlaa hadal aan majaas majaas ahayn ee xaqiiq ah ayuu ilaahay ku hadlaa jala wacala mataa shaaa goortuu doonuu ilaahay hadlaa horuu ilaahay u hadli jiray goortuu doono ilaahay jala wacalaa aakhiru hadlayaa adduunyada ayuu ciddu doono la hadlaa wahaakada bimaa shaaa wuxuu doonaanuu ilaahay ku hadlaa jala wacala amar buu hadduu doono ilaahay ka hadlaa cid buu xamraa cid buu wuxu diidaa cid buu wuxuga warramaa ilaahay jala wacalaa hadalka uu ku hadlayaa isagu mawduucu doonuu ku saabsan yahay wuxuu doonu ku hadlaa ilaahay jala wacala hadalkiisuna wada xaq kayfa shaaa yacni cala alkayfiyati wasifati alatii yuriiduha subxaanahu wa tacaala siduu doonaanuu ilaahay u hadlaa oo kayfiyada iyo qaabka ilaahay uu hadlayaa waa sida isagu uu doono weeye bixarfin wa sawtin hadalka ilaahay jala wacalaa wuxuu leeyahay xaraf iyo sawt buu leeyahy xaraf iyo sawt buu leeyahy oo macni wuxuu ka kooban yahay xuruuf oo qur-aanku wa inagaa aragnay oo dhammaan qur-aankan ilaahay baa ku hadlay qur-aankuna xuruuf buu ka kooban yahay saasoo kale sawt buu leeyahay ilaahay jala wacalaa hadalkiisu oo malakuljibriil baa ka maqlay oo ciddii ilaahay muusa maqlay oo ciddii ilaahay jala wacalaa uu doono ayaa ka maqasha laakiin laa yushbihu aswaati almakhluuqiin codadka makhluuqiinta ma shabaho codka ilaahay jala wacala waa cod isaga u qalmo laayiqu ah xadiistaana sidaa sheegaysa oo xadiidkii bukhaarigu uu wariyey isagoo mucallaqee sugnaa maalinka qiyaame wuxuu rasuulku sheegayey sala allahu alayhi wasalama ilaahay inuu ku dhawaaqayo bisawtin yasmacuhu man bacuda kama yasmacuhu man qarub aw kama qaala calayhi asalaatu wasalaam cod uu maqlaayo qofka fogi ama cidda fogi sida cidda dhowi ay u maqlayso yani cod baa ilaahay ku dhawaaqayaa cidda fog iyo cidda dhowi ay isku sii u maqlayso waaya kolkaa caqiidatu ahli sunnati fii kalaam illaahi waa taa ilaahay hadal xaqiiqa buu ku hadlaa goortuu doono qaabkuu doono wuxuu doono xaraf iyo sawt baa hadalka ilaahay leeyi jala wacalaa weliba hadalka ilaahay waa mid masmuuc ah oo waxa weeye la maqli karo weeye laa yumaailu aswaati lmakhluuqiinna waxaa u daliila laysa ka milihi shayun wa huwa samiicu lbasiir qaala wuxuu ihi wa qowlihii baa galay wa tamat way dhammaystirantay kelimatu rabbika kelmadda rabbiga sidqan run ahaan iyo wa cadlan cadaalad ahaan bay u dhammaystirantay qiraa'o kalena waxay sheegaysaa kelimaatu rabbika oo kelimaadkii bay jamcinaysa qiradan inoo taallana waa kelimatu rabbik ismana diidayaanoo qiradan haddii lagu socdo qudheeda kelimatu waa mufrad mudaaf ah waalmufrad almudaafu yacummu marka hadalka ilaahay jalla wacalaa oo qur'aankan iyo maaragtay kalaamkiisa oo dhan ahaaday wuu dhammaystirmay sidqan run ahaan buu u dhammaystirmay iyo waa cadalan cadaalad ahaan halkaa kolkaa waxaa laga qaadanayaa hadalka ilaahay jalla wacalaa akhbaarta iyo wararkuu sheegaayo war adduunye ha noqdo mid aakhira ha noqdo mid ilaahay ku saabsan ha noqdo mid ummadihii hore iyo rusushii iyo wixii dhex maray ku saabsan ha noqdo wuxuu doonaba ha ku saabsanaadee waa fii gaayati sidqi runta waa halkii ugu sarraysa axkaamta uu hadalka ilaahay sheegayaana awaamirtii iyo nawaahidii iyo wixii la halmaala waa fii gaayati alcadli cadaaladda halkii ugu sarraysa weeye sidaa awgeed bay mufasiriintu idhaahdaan watamat kalimatu rabbika sidqan ay sidqan fi lakhbaar wacadlan ay wacadlan fi laxkaam bay idhaahdaan axkaamtuna waa awaamirtii iyo nawaahidii aayaddanna waxaa laga qaadanayaa ilaahay jalla wacalaa kelimaad iyo hadal inuu u sugan yahay oo ilaahay u hadlo iyo hadalka ilaahay inuu xaq yahay wa qowlihi wa kallama allaahu ilaahay wuxuu la hadlay muuse nebi muuse ayuu ilaahay la hadlay takliimaa la hadal buu ilaahay jalla wacalaa la hadlay oo nebi muuse waxaa la odhan jiray kaliimullaah ilaahay jalla wacalaa waxyiga malag isaga uguma soo dhiibi jirine toos ayuu hadalka ilaahay u maqli jiray sidaa awgeed baa khasiisadaasuu lahaa kadalika rasuulkeenna muxameda sala allahu calayhi wasalama mararka qaar ilaahay inuu si toosa ula hadlay way dhacdo oo hadalka ilaahay uu maaragtay si toosa u maqlay biduuni waasitati lmalak aayaddan ikhwaani waxaa laga qaadanayaa ilaahay jalla wacalaa inuu hadlo nebi muusena si xaqa oo toosa ula hadlay waayo wakalama allaah kallama waa ficil maadi wuu hadlay cidda hadasho ee faacilka ahi allah weeyi ilaahay baa hadlay cidda lala hadlayna waa muuse weeyi intaa haddii lagu joojin lahaa ilaahay jalla wacalaa inuu hadlay waa laga qaadan lahaa hadalku daahir buu ku ahaan lahaa mid ku bidhaan dheer oo ku muuqaal dheer buu noqon lahaa laakiin waxay ixtimaali kari lahayd si kale ama macno kale ayuu maaragta u dhici kari laha ixtimaal laga xoog badan yahay ha yeeshee rabbi intaa kuma dayno wuu sii adkeeyey ficilkii oo wuxuu idhi takliiman waa mafcuul mulaq baa la ydhaha la hadal ayuu ilaahay la hadlay marka masderkaa takliimani caamilkiisa kallamaa ayuu adkaynaya waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen sida abubakar annaxaas iyo ahlulcilmi kaleba ay yidhaahdeen mar haddii hadalka la adkeeyo oo caamilkiisa la ta'kiidiyo masdarka lagu adkeeyo waxa loo yaqaano majaaska iyo ixtimaalka majaaska abuu meesha ka saara marka hadal xaqiiqo ah oo dhab ah oon shaki ku jirin baa ilaahay la hadlay nebi muuse calayhi salaam ilaahay markaa inuu hadlo aayaddanna laga qaadanayo wa qowlihi minhum waxaa ka mida baa rabbi yidhi jalla wacalaa rusushi man kalama allah ay man kalamahu allahu mid ilaahay la hadlay waxaa ka horaysa tilka rusulu fadalnaa bacduhum calaa bacd minhum man kalama allah waxaa ka mida kuwa ilaahay jalla wacalaa uu la hadlay sida nebi muuse calayhi salaam iyo nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam iyo nebi aadam iyo wixii la mida waay aayaddanna ilaahay inuu hadlay bay sheegaysaa rusushiisa qaarkood weliba uu la hadlay si toosa macnii ula hadlay wa qowlihii baa kaloo galay walamaa jaaa muusa nebi muuse markii uu yimi limiiqaatina ballantayadii aanu la ballannay ee aanu u muddaynay markuu u yimi darteed marka limiiqaatina macnaheedu waa maxay ay lilwaqti aladii wacadnaahu bilkalaami fiih wakhtigii aanu la ballannay inaannu la hadli doonno markii uu u yimi ee wakalamahu uu la hadlay rabbuhu rabbigii uu la hadlay rabbigii uu la hadlay aayaddanna waxaa laga qaadanayaa ilaahay inuu hadal ku sifaysan yahay nebi muusena uu la hadlay waxaa kaloo laga qaadanayaa aayaddan macno labaadoo aada u muhiim ahoo ah ana alkalaama yatacallaqu bimashii'ati illaahi subxaanah ilaahay jalla wacala hadalkiisu wuxuu la xidhiidhaa mashii'adiisa ayuu la xidhiidhaa iyo doonistiisa oo ilaahay goortuu doonuu hadlaa wuxuu doonaanu ku hadlaa taana waxaa u daliila hadalkan ilaahay uu nebi muuse la hadlay markaa uu la ballamay markii ilaahay uu doonay buu ku hadlay hore hadal ilaahay ugu sii hadlay muu ahayn ee markaasuu ilaahay ku hadlay ilaahay jalla wacalaa goortuu doonuu ku hadlaa hadalka uu isagu doono cidduu doonana uu la hadlaa marka kalaamka ilaahay jalla wacalaa yatacallaqu bimashii'atihi sidaa awgeed baa sifatulkalaam markay ahlu sunnuhu sharaxayaan ma صiفo daati ah oo ka mida صiفaadkaynu lahayn lam yazl illaahu walaa yazaalu mutaصifa biha mise waa صifo ficliyahoo tatacalaqu bimashiiئaةi اllahi wa iraadatih waxay ahlulcilmigu leeyihiin dhinac marka laga eegana waa صifaةu daatin dhinac marka laga eegana waa صifaةu ficlin xagga marka laga eega ilaahay jala wacalaa inuu weligiiba mutakalim ahaayo mid hadal ku sifaysan ahaa oo mar hadalku uu u bilaabmay aanu jirin marka dhankaa laga eego ilaahay jala wacalaa hadalkiisu waa sifatu daat marka laga eego aaxaadulkalaam hadalkan kolba cusub ee imanaya ee ilaahay cidduu doono la hadlayo wuxuu doono ku hadlayo rusushii la hadlaayo malaa'igta la hadlayo ahlujannaha la hadlaayo hadalkan aaxaadkiisa marka la eegana waxa weeye waa sifatu ficlin markaa sifatulkalaam waxay ka mid tahay sifaadka ahlu sunnuhu ay idhaahdaan waa qadiimu nawci xaadiulaaxaad qadiimu nawci xaadiulaaxaad maxay uga jeedaan qadiimu nawc macnii weligii yaalhiiba ilaahay jalla wacalaa uu ku sifaysnaa oo sida ahlubidaca qaarkood ay qabaan wakhti la odhanaya ilaahay jalla wacalaa hadalku uu ku bilaabmay dee ma jiro qaar baa ahlulbidaca ilaahay jalla wacalaa ka dhiga sida ilmo yaroon markii hore hadli jirin oo markii dambe afbartay oo kale oo hadalka bartay oo kale tacaala allahu cama yaquuluuna culuwan kabiira marka mar walba ilaahay jala wacalaa inuu hadluu ku sifaysna xaadiulaaxaadna waxaa looga jeedaa manii hadalkan gaargaarka ah ee ilaahay uu ku hadlaya ka nebi muxamed uu kula hadlay sal allahu aleyh wasalam kuu nebi muuse kula hadlay kuu nebi aadam kula hadlay xaawiye aadamkuu kula hadlay wallaahu naada alkalaama wa qablahu samica alkalaama fi ljannati alabawaani iyo hadalka uu malaa'igta kula hadlayo iyo hadalku ahlujannaha kula hadlayo iyo hadalku cidduu doono kula hadlayo dee mid waliba goortii ilaahay uu doono ayuu ku hadlay waaya wa qowlihii baa gale hadalkuu rabbi yidhi jala wacalaa wanaadaynaahu waanu u dhawaaqnay nebi muuse min jaanibi tuuri اlayman dhinaca buurta ee midig baanu uga dhawaaqnay waqarabnaahu waanu soo dhoweynay najiyan xaalo xaalo aanu maaragtay la faqayno waqarabnaahu waanu soo dhoweynay nebi muuse najiyan xaal aanu la faqayno aayaddanna waxay sheegaysaa nidaa ilaahay inuu u yeedhay nebigiisii qiimaha badnaa iyo rasuulkiisii sharafta badnaa ee nebi muuse calayhi salaam iyo inuu la faqay nidaaga iyo maaragtay munaajaadka labadubana waa cod weeye waa sawd iyo cod waxaanay ku kala duwan yihiin annidaa waa codka dheer weeyaan annajaana ama almunaajaana waa asawt alkhafiy waa codka hoose ama dhow weeye sidaa awgeed baa ibnulqayim nuuniyada waa ka ku sheegaya markuu ka soo hadla maaragtay masaa'il hore iyo dadku inay ku ijmaaceen ana nada sawt rafiicu wadidahu fahuwa najaau kilaahuma sawtaani waxay ku ijmaaceen luuqo kasta iyo dadka culimmada iyo cuqaladuba in annida uu yahay asawt arafiic waa codka dheer weeye didkiisuna waa annajaa najaaguna waa maxay waa asawt alkhafiy waa codka gaaban waayahay kilaahumaa sawtaani labaduba laba cod weeyaan waaya marka aayaddanna waxa ay daliilu tahay tacriifkaynu sheegaynay kayfa shaa siduu doonu ilaahay u hadlaa hadduu doono ilaahay jalla wacalaa cod dheer buu ku hadlaa oo cid maaragtay uu ugu yeedhaayo hadduu doono ilaahay jala wacalaa cod saka ayuu ku hadlaa oo munaajaat ah siduu doonuu ilaahay jala wacalaa u hadla wa qowlihii baa galay hadalkuu rabbi yidhi waid naadaa wadkur xusnay maxamadow id xilli naadaa rabbuka rabbigaaguu u dhawaaqay muusa muuse ani iti u tag buu ugu dhawaaqay alqowma aalimiina qowmka aalimiinta u tag aayaddanna munaadaadkiibay sheegaysaa waxaa kalooy sheegaysaa hadalka ilaahay xuruuf inuu ka kooban yahay waayo ilaahay nebi muuse wuxuu ugu dhawaaqay i'ti lqowma aalimiin uta qowmka aalimiinta ah jumladdanna xuruuf bay ka kooban tahay waay wa qowlihii baa kaloo u deliila amase galay wanaadaahuma waxa u dhawaaqay labadoodii waa aadam iyo xawaa rabbuhumaa rabbigood baa u dhawaaqay wuxuu ugu dhawaaqay alam anhakumaa miyaanan idinka reebin can tilkuma shajarati geeddaah geeddaa miyaanan hore idinka reebin waa geedda ay cuneene markaa shaydaanku uu u qurxiyey waxaanay ahayd geed ilaahay jalla wacalaa uu hore uga reebay markaa rabbi baa u dhawaaqay oo leh miyaanan geeddaa idinka reebin inaa markaa cuntaan aayadda waxaa laga qaadanayaa ilaahay jalla wacalaa inuu munaadaad hadal inuu hadlo hadalkiisuna inuu leeyahay cod la maqlo munaadaadkana u daliila ama dhawaaqan hadalkaa ilaahayna jalla wacalaa labadaa aabbe ama aabbo oo nebi aadame iyo hooye oo xawaa ahi way maqleen samica alkalaama biljannati alabawaani alam anhakumaa can tilkuma shajara wa qowlihi wayowma yunaadiihim wayowma maalin yunaadiihim ilaahay uu u dhawaaqi doono xus oo fayaquulu u odhan doono maadaa ajabtum maxaa ugu jawaabteen almursaliina rusushii maxaa ugu jawaabteen marka yowmadaa darafkaasi wuxuu ku tacalluqayaa wadkur la qadaraayo ay wadkur waxaad xustaa yowma yunaadiihim maalinka ilaahay uu u dhawaaqi doono dadka maalinkaasina waa maalinka qiyaame cidda dhawaaqaysae faacilka yunaadiida ficilka faacilkiisuna waa allah jala wacala fayaquulu wuxuu ilaahay odhanayaa markuu dadka u dhawaaqa maadaa ajabtum maxaa ugu jawaabteen almursaliina rusushii laydiin soo diray maxaa ugu jawaabteen waay waa su-aal dhammaanteenina wada sugaysa weeyaan aayaddan kolkaa waxaa laga qaadanaya ihbaatu nidaa oo kalaam ah wkadalika ihbaatu lqowli lilahi jala wacala waayo fayaquul cidda odhanaysa waa allah aayaadkaasoo dham ikhwaani waxay inoo sheegayaan ilaahay inuu hadlo hadalla uu ku sifaysan yahay hadalka ilaahayna jala wacalaa aada iyo aad buu u fara badan yahay oo waa ka ilaahay qur-aanka ku sheegay inaanu mid dhammaanaya ahayn walow ana ma fi lardi min shajarati aqlaamu wlbaxru yamuduhu min bacdihi sabcatu abxurin ma nafidat kalimaat ullah haddii badaha oo dhanna khad laga dhiga waxalla waxa dhir jirtana qalimo laga dhigoo laysku qoro oo la damco hadalka ilaahay iyo kelimaadkiisa in lagu qoro hadalka ilaahay jala wacalaa mid dhammaanaya maaha lagama yaabana marnaba dhammaan maayo hadalka ilaahay jala wacala sideedabana hadalka iyo hadal la-aanta iyo maa sifatu kamaala ya hadalka ayaa sifatu kamaal ah oo ciddaasi way hadashaa iyo maya ma hadasho dee way hadashaabaa kamaalah soo ma ilaahayna jala wacalaa kamaal oo dhan buu ku sifaysiiyey taana waxaa u daliila cijligii reer banu israa'iil ay caabudeen ee saamiri ku fitneeyey ilaahay jala wacalaa muxuu yidhi markuu ka warramayey alam yarow annahu laa yukallimuhum walaa yahdiihim miyaana arkayn aanu la hadlayn oonu juuqu odhanahayn macni ma waxaan hadlahayn oon hadalba ka soo noqonahayn oon hadlahaynba ayaa ilaah waxa weeye ay ka dhiganaya maya ilaah ma noqon karo cid aan hadlahayn oon hadli karini ilaah jala wacalaa ma noqon karto sidaa awgeed baa kalaamku walaalayaal waa sifatu kamaal ilaahayna jala wacalaa ahlu junnaha uu la hadli doonaa sida axaadiid badan aynu ku hayno baleh aragtida ay arkayaan dadka ahlujanna ahi ilaahay iyo hadalka uu la hadlayaa hadal raxmadeed oo qiimo badan naciimka iyo barwaaqada iyo wanaagay helayaan meelaha ugu qiimaha badan weeye waay kaas waa kaa sheekhu markuu si guud inoogu sheegay ilaahay inuu hadal ku sifaysan yahay oo uu hadlo oo aynu taa ilaahay jalla wacalaa uga diindhiganayno ayaa haddana aayaad qur'aanka si gaara u sheegaya qur'aankan aynu akhrinee boqol iyo afar iyo tobanka ka koobanay inuu yahay hadalka ilaahay ayuu soo aroorinaya waay waxaana markaa aan idin xasuusinayaa ikhwaani qur-aankan kariimka ah iyo hadalka ilaahay way kala caamsan yihiin hadalka ilaahay saa aynu sheegnay waa fara badan yahay xadiiulqudsigu xataa hadalka ilaahay buu ka mid yahay hadalkii kutubtii hore ilaahay maaragta uu kula hadlay ambiyada iyo rususha hadalka ilaahay buu ka mid yahay laakiin qur'aanku waa qayb ka mida hadalka ilaahay jalla wacala waa qayb he xadidan oo ka mid ah kalaamka ilaahay jalla wacala waxaana keenay inay ahlucilmigu si gaara qur-aanka markay sifatulkalaam sheegaan ay ka waramaan qur-aanka si gaara inay uga sii waramaan waxa keenay lianna waxa dhacday mixno iyo fitna dhacday wakhtiyadii quruntii hore ka mid ahayd ee alimaamu axmed iyo ay noolaayeen imaamu shaafici iyo wakhtiyadaa ayaa waxa dhacday fitna dhacday laysku fitnaynaye qur-aankan laysku fitnaynayey oo niman markaa muctasile ahaa axmed ibnu abi du'aad iyo kuwo kale ayaa nimankii madaxda ahaa ee cabaasiyiinta ahaa ku xidhay markaasay dabadeetana madhabkana qur-aanku waa makhluuq bay u qurxiyeen markaasay dabadeetana yidhahdeen dadka aynu ku qasabno culimiye caamaba inay yidhaahdaan qur-aanku waa makhluuq aynu ku qasabno culimadii markaa ahlu sunnu aad bay arrintaasi u dhibtay qaarbana mowqif bay istaageen qaar yaro maaragtay xeeladaystay ama tawraystay adigu markaa raggii diidee toos uga soo horjeedsan imaam axmed baa ka mid aha waay deetana fitno aad iyo aad u adag iyo dhib adag adag adag adag oo markaad akhrisato kutubta laga qoray ilmo aanad sayn karahayn ayaa imaamkaa la soo mariyey laakiin caaqibadii iyo cidhibtii fiicnayd isagaa helay oo kolkii dambe xaalku wuxuu ku dambeeyey in nimankii madaxda haddee isbedelay ad jeer madaxduna weligeed ma joogto ama sidiisa ha isaga dhinto ama kow ha lagaga siiyo ama si kaleba meesha ha uga tagee had iyo jeer weligood ma joogaan marunbay iskaga tagaan marka waxay socotaba kuwii dambe rag dambea ilaahay kursigii u dhiibay oo iyagu markaa madhabka ahlu sunnaha qaba kolkaasay fitnadii iyo dhibaatadii iyo wixii meesha ka saareen kolkaasay imaamu axmed iyo ahlu sunnihii la baacsanayey ee la laynayey ee la garaacayey waxa weeye karantinimada la saaray mararka qaar inaanu qof keliya xadiid u sheegin oonu qof qura la hadlin oonu gurigiisa ka soo bixin ama qof juuqa odhan karin qof keliya haddii lagu agarka shaqo laga qabanayo iyagiibaa waxa weeye fatwadii iyo weydiintii cilmiga iyo cidda laga qaadanayo iyo waxa xaqa loo daba fadhiista marka way iska wareegtaayo mararka qaar hadday kugu ciirto adduunyaa la idhaahdaayo mar kalun baad arkaysaa iyada oo kuu toosan calaa kulli xaal wakhtigaa laga bilaabo ayaa qur'aankana iyagoo sii adkaynaya ahlu sunnuhu ayay sii caddeeyaan inuu qur-aankani hadalkii ilaahay ka mid yahay oo ilaahay uu ku hadlay oo cid kale aanay ku hadal wa qowlihii baa galay hadalkuu rabbi yidhi wain axadun haddii qof axadkaasoo min almushrikiina gaalada ka mid istajaaraka uu ku magangeliyo weydiisto faajirhu magangeli xataa yasmaca ilaa uu ka dhegaysanayo kalaamallaahi hadalka ilaahay jalla wacala cid ka mida mushrikiinta ama gaaladu hadday magangelyo ku weydiisatay iyo jiwaar inaad magangeliso oo addayso magangelyo siibaa rabbi yidhi jalla wacala ilaa hadalka ilaahay ay ka dhegaysanayaan hadalkaa ilaahay kalaamallaahi hadalkaa ilaahay ee ilaahay loo tiiriyey jalla wacala huwa alqur'aanu alkariim waa qur'aankan kariimka ah ee boqol iyo afar iyo tobanka ka kooban bilitifaaq sida laysku waafaqsan yahay waayo hadalka ilaahay ee dadku ay maqlaan marka la akhriyayo la dhegaystaa waa qur-aankan kariimka weeye marka laynagu tukinayo iyo marka laynoo dhigayo iyo marka la akhriyayo waa hadalka la maqlo waxaana ilaahay u yidhi jalla wacalaa xataa yasmaca kalaam allah lianna hadalka ilaahay lahu taaiirun cajiib wuxuu leeyahay raadayn iyo saamayn cajiib ah ayuu hadalka ilaahay leeyahay jalla wacala meel fog buu ku dhacay soo ma aragti dad badan baa intay hadalkaa ilaahay dhegaysteen waxa weeye dabeetana uu saameeyey oo islaamay oo isbedelay laakiin cidduu saamaynaya waa cidda macnihiisa fahmaysa soo maaha qofkaan waxba ka garanayn carabidii iyo macnihii qur-aanka dee waa ka waxaa la akhriyayuunbu si guud ugu yahay si kastaba ha ahaatee aayaddan waxaa laga qaadanaya qur'aankani inuu hadalkii ilaahay yahay ayaa laga qaadanaya madhabka ahlu sunnaha ayaanu daliilu yahay qaala almualifu raximah llahu tacaala wa qowlihii baa galay hadalkuu rabbi yidhi yuriiduuna waxay doonayaan an yubadiluu cafwan waqad kaana fariiqu minhum waqad kaana waxay ahaayeen fariiqun koox kooxdaasoo minhum iyaga ka mida waa yahuudda nimanka laydhaah gaar ahaan waa culimmadoodii daa'ifadani waa culimmadoodii weeye yasmacuuna kuwa maqla ayay ahaayeen kalaamallaahi hadalka ilaahay uma yuxarifuunahu dabadeeta way qalloocin jireen oo way doorin jireen min bacdi maa caqaluuhu intay fahmeen dabadeed walxaal hum iyagu yaclamuuna ay garanayaan iyagoo garanaya oo macnihiisa dhabtaa garanaya ayay ogaan iyo olakac u doorin jireenoo meel kale u marin jireen oo aanu shaqo ku lahayn laa xawla walaa quwata ila bilah aayaddanna ikhwaani rabbi wuxuu ku ceebaynayaa culimadii ahlulkitaabka mufasiriintuna waxay idhaahdaan kalaamallaahi halkan waxaa looga jeedaa towraad baa loo jeedaa oo intay maqlaan kuwa culimmadoodaabay ogaan u doorin jireen iyagoo markaa adduunyo yar iyo lacag yar siisanaya waaya marka hadday towraade hadalkii ilaahay ayd qur-aankuna waa hadalkii ilaahay jalla wacala waayo labaduba dee xagga ilaahay bay ka yimaadeen waxaad se moodaa saniica sheekhu ama sida mualifku sameeyey inay ka muuqato kalaamallaahi halkan in qur-aanka looga jeedo waa kaa cuthaymiinku sheegaya raximahu llahu tacaala waaya wa qowlihii baa u daliila hadalkuu rabbi yidhi yuriiduuna ayaa galay yuriiduuna waxay doonayaan an yubadiluu inay bedelaan kalaamallaahi hadalka ilaahay qul waxaad tidhaahdaa lan tattabicuuna nama raacaysaan kadaalikum sidiinna ah ayuu qaala llaahu ilaahay yidhi min qabl hore inaydaanna raacahin baa ilaahay hore u yidhi waxaa aayaddanna laga qaadanayaa ihbaatu lkalaami lilaahi jala wacala kalaamallah hadalka ilaahay kadalika ihbaatu lqowli lilaahi jala wacala qaala allaahu min qablo markaa ilaahay uu hadlaa kalaamallaahidan haddaba la sheegaya qur-aanka inay tahay baa loo daliishanaya waa qur-aankii weeye waxaana markaa mufasiriintu ay idhaahdaan sida ibnu jariir aabariba uu doortay hadalkan ilaahay ay doonayaan inay bedelaan aayadda bilowgeeda soo akhri sayaquulu lmukhalafuuna ida nطalaqtum ila maqaanima lita'khuduuha daruuna natabickum yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah marka hadalkan ilaahay ay doonayaan inay bedelaan waxa weeye ballanqaadadii ilaahay uu u sameeyey ahlulxudaybiya dadkii xudaybiye xaadiray ee baycatu ridwaan rasuulka sal allahu alayhi wasalam la baycooday waxyaabihii ilaahay uu u ballanqaaday qadar ahaan iyo sharci ahaanba waxaa ka mid ahaa khaybar meesha khaybar ee yuhuuddu degi jirtee la furan doono qaniimooyinka laga heli doono inay leeyihin iyagu oo dadkaa wakhtigaa adag daacadda ahaa ee rasuulka la baycooday ee dhabar adaygay ya ee arrintaa adag ka soo baxay taariikh bay dee lahayd iyo siiro dheere ayaa ilaahay jalla wacalaa uu uga dhigay maxay ayuu markaa arrintaa bushaaro uga dhigay oo uu tilmaamay rabbi jalla wacalaa inay iyagu iska leeyihiin ma fahamte marka dadkan ilaahay ka warramaya oo acraabtu ay ku jirta laga soo warramayana taasay doona inay bedelaan oo waxay idhaahdeen markii ay timi aan idin raacno si qaniimooyinka iyo ay wax uga soo helaan waay qaala almualifu raximah llah wa qowlihii baa galay watlu akhri maa uuxiya ilayka waxa lagu waaxyooday oo min kitaabi rabbika kitaabka rabbiga ahaaday akhri laa mubadila mid bedelayaa ma jira likalimaatihi hadalka ilaahay jala wacala kalimaadka ilaahay cid bedelaysaa ma jirto waaye marka akhri waxaa la akhriyayaa waa wixii rasuulka loo waxyooday waxa rasuulka loo waxyoodayna hada alqur'aan alkariim weeye waa qur-aankan kariimka ah qur-aankan kariimkaa weeye marka qur-aanka kariimka ahi waa muuxa waa mid la waaxyooday oo makhluuq ma aha ta kale laa mubadila likalimaatihi ilaahay kelimaad baa loo sugay kelimaadkaa ilaahay loo sugayna waa kelimaadka kowniga ah oo qadarkiisa iyo wixii la mid ahaaday iyo kelimaadka markaa sharciga ah oo ah sharci ahaan hadalka ilaahay jala wacala ugu hadlo qur-aanku ka mid yahay marka hada alqur'aanu alkariimu ya ikhwaan kelimaadka ilaahay buu ka mid yahay kelimaadka ilaahay iyo hadalkiisuna waxa weeye makhluuq ma aha isagaana loo tiiriyey likalimaatihi tiirintaa haddaba aynu arkayna aayaadka in qur-aankan hadal loo tiiriyey ilaahay jala wacalaa kalaamkii ilaahay iyo kelimaadkiisii lagu sheegayaa waa min baabi idaafati sifati ilaa mawsuufiha baa laydhaha waa sifadii oo loo tiirinaya ilaa man ayo ya ilaa mawsuufiha ciddii ku sifaysnayd baa loo tiirinaya qur-aankan ilaahay baa jala wacalaa ku sifaysan waa hadalkiisii hadalkuna shay markaa dee halkaa istaagi karo oo maaragtay ma aha cid buu u baahan yahy ku hadasha hadal waliba yaxtaaju ilaa mutakalimin marka kalaamka ilaahay jala wacalaa ilaahay baa ku hadlay ilaahay baana jala wacalaa loo tiirinaya oo sifo uu yahay wa qowlihii baa galay ina hada alqur'aana wuxuu rabbi yidhi qur'aankani yaqusu wuxuu uga qisoonayaa oo uu caddaynaya calaa bani israa'iila reer banu israa'iil akara aladii kii badankiisa hum iyaguba fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna ay isku khilaafsanaayeen qur-aankan kariimka ahi reer banu israa'iil wuxuu u caddaynayaa waxay isku khilaafsanaayeen badidiisu u caddaynaya sida saxda ah ee sawaabka ah oo dee kutub bay haysteen soo maaha ha towraad bay haysteen oo akhrii jiray towraadna dee waxay ka mid ahayd kutubtii cajiibka ahayd ee ilaahay soo dejiye cilmi badan iyo wax badan baa ku yaallay soo maaha marka waxyaabaha ay isku hayeen baa jiray oo ay waxa weye isku khilaafsanaan jireen waxyaabihii badidooda ayaa ilaahay jala wacalaa qur-aankan ugu caddaynaya shaahidku waxa weeye yaqusu yaqusu wuxuu uga qisoonayaa oo uu uga warramaya u sheegaya qasaskuna dee hadal bay ku xasilaanoo markaad cid u warramayso ama u qisoonayso hadal baa la ysugu qisoodaa marka kalaamka ilaahay inuu hadal yahay iyo qasas ayaa laga qaadanaya aayadda naxnu naqusu calayka axsana alqasasi bima awxaynaa ilayka hada alqur'aan waay marka la ysku soo duudubo ahlu sunnuhu waxay qabaan qur-aanka kariimkaa gaar ahaantiisa marka la eego alqur'aanu kalaam ullah munazalu hayru makhluuq minhu badaa wailayhi yacuud sheekhaana insha allahu tacaala hadalkaa inoo soo celin doono halkaasaynu maaragta wixii sii sharaxa ku sharaxi doonaa qur-aankani waa hadalkii ilaahay aayaadka aynu soo marray baa u daliila munazalun mid la soo dejiye weeye sida aayaadkan soo socda aynu ku arki doono hayru makhluuqin makhluuqna ma aha waayo laba arrin baa kala jira khalqi iyo amar baa kala jira khalqigu waa makhluuqa amarkuna waa hadalka ilaahay jala wacala markaa qur-aankuna amarkuu ka mid yahay qur-aanku wuxuu ka mid yahay hee amarka waxaa u daliila inuu qur-aanku amarka ka mid yahay ma daliil ya ikhwaan ya hal hunaaka aayatun tdul calى ana alqur'aana min amri اllah aw min almr nacam qaala allahu tacaala wakadalika awxaynaa ilayka ruuxa min amrina waxaanu ku waaxiyoonay ruux amarka yaga ka mida hadihi alaaya alkariima maxay ku caddaynaysaa ya ana alqur'aana min amri اllah waaya haddaba aayad baa sheegaysa amarka iyo khalqigu inay kala duwan yihiin oo suurat lacraaf ku jirto ilaahay wuxuu hi alaa lahu lkhalqu wlmru ilaahay baa khalqiga leh khalqigu waa bimacnaa almakhluuq makhluuq oo dhan ilahay baa iska leh waxa kaloo ilaahay uu leeyahay wlmru amarkana ilaahay baa leh eeg waa laysku cadfay wow baa laysugu cadfay soo maaha wowdaasuna ahluluuquhu waxay dhahdaan taqtadii almuaayara waxay keensataa labadan shay ee laysugu cadfay inay kala duwan yihiin inay hee kala duwan yihiin markaa khalqigii oo makhluuqii looga jeedaana waa shay amarkina waa shayun aakhara shay kale weeye aayaddaa kale suuratu shuura ku jirtaana maxay tusaysaa qur-aanku inuu ka mid yahay he min alkhalqi am min alamri amarka inuu ka mid yahay bay sheegaysa idan qur-aanku makhluuqii ka mid maaha ee amarka ilahay buu ka mid yahay amarka ilahayna makhluuq maaha waxaana sidaa u deliishan jiray ahlucilmi fara badan ayaa u deliishan jira inu insha allah arki doono waay aayaadkan soo socdaana waxay tilmaami doonaan qur-aanka kariimka ahi inuu yahay munazal mid ilaahay soo dejiyo weliba xagga ilaahay laga soo dejiye qaala wuxuu ihi waqowlihii baa kaloo galay wahaada kani kitaabun kitaab weeye kitaabkaasoo anzalnaahu aanu soo dejinnay oo mubaarakun barakaysan ay duu baraka barakaduna waa khayrka faraha badan ee weliba sugan marka kitaab baa weeye kani aanu soo dejinnay oo aad u barako badan oo aad u khayr badan aayadda waxaa laga qaadanayaa kitaabkan qur'aanka ahi inuu yahay munazal ilaahay baa soo dejiyey anzalnaah annagaa soo dejinnay waaya qur-aanka kariimka ana marna ilaahay kitaab buu ku sheegay marna qur-aan buu ku sheegay labadubana waa isla halkii ya oo kitaabna waa qur-aankanunbaa looga jeedaa qur-aankana dee qur-aankana looga jeeda haddaad tidhaahdo sawta la ysku cadfay tilka aayaatulkitaabi wa qur'aani mubiin ya tani waxa weeye waa aayaadka kitaabka iyo qur'aan mubiina cadafkuna muqaayaruu sheegaa so inagii hadda lahayn soo caankaa maynaa lahayn de waxaa la odhanayaa muqaayaro cadafku ha sheegee muqaayaradu marna labadan shay xaqiiq ahaan bay u kala duwan yihiin marna takaayuru sifaat baa jiro oo isku mid weeye laakiin sifaat ahaan bay u kala duwan yihiin markaa imaka qur-aanka mar kitaab baa lagu sheegay inuu yahay waxaa loogu sheegay liannahu maktuub waa mid qoran dhanka laga eegee la milicsaday waa dhankee waa xagga qorista uu qoran yahay saddex meelood saddexdaba uu ku qoran yahay lawxulmaxfuudka qur-aanku uu ku qoran yahay waxaa kaluu ku qoran yahay alkutub alatii biaydi lmalaa'ika waxa weeye kutubta ay malaa'igtu hayaan malaa'igta weliba safarada ee ilaahay lahaa kiraamin barara fii suxufi mukarama yani waxa weeyaan malaa'igtaasi kutubta ay hayso safarada ah ee safirada ahina uu ku qoran yahay waxaa kaleu ku qoran yahay almasaaxif alatii bayna aydiina kutubtan inagu aynu hayne inagu aynu akhrisanana wuu ku qoran yahay soo ma aragtid markaa qur-aanku marka laga eego xaggaa qorist waa kitaab qur-aan marka lena dhinac kalaa laga eegayo waa maqru'un bih waa mid la akhriyade soo ma weliba kelmadda alqur'aan laba macnay u soo aroortaa mar waxay soo aroortaa iyadoo looga jeedo almaqru ka la akriayo wa qur'aanin mubiin marka la leeyahay waxaa loo jeedaa kitaabkan qur-aanka ah ee boqol iyo afar iyo soddonka ka kooban aynu akrino marna waxay qur-aanka ugu soo aroortaa iyadoo loo jeeda markaa bimacna qiraaa akhriska qudhiisi oo ilaahay markuu leey wa qur'aan alfajri ina qur'aana alfajri kaana mashhuuda wa qur'aan alfajri maxaa looga jeedaa ay wa qira'ata alfajri soo maaha qur'aan alfajri wa qira'at alfajri qiraa'ada subxi had iyo jeer subxi qiraa'ada waa la dheereeya salaadaha kale way ka dheerta marka calaa kulli xaal kitaab iyo qur'aan cinda ahli sunna waa isku midun sifa ahaan ha u kala duwanaadaan oo mid waliba biictibaarin ha noqdo laakiin xaqiiq ahaan waxa looga jeeda waa isku mid waaya kitaabka ilaahayna waa mid la soo dejiyey qaala waqowlihii baa gale low anzalnaa haddaanu ku soo dejin lahayn hada alqur'aana qur'aankana calaa jabalin buur lara'aytahu waad arki lahayd khaashican isagoo khushuucsanoo mutasadican dildilaacaya min khashyat illaahi baqaha ilaahay dartii la dildilaacaya laa xawla walaa quwata ila billaah qur-aankan kariimka ah inagu aynu akhriyayno waxba inaga bedelahayn laynoo macnaynayo o iska joogno waxaa rabbi tilmaamayaa haddii aanu ku soo dejin lahayn buur buuraha aragteen sa aragteen oo adaga dhagaxa sa aragteen oo adag ka kooban oy dildilaaci lahay khashyada ilaah iyo baqihiisa ila dildilaaci wuu raadayn lahaa wuu saamayn lahaa waxaa aayadda markaa laga qaadanaya qur-aankani inuu yahay mid ilaahay soo dejiyey low anzalna waxaa kaloo laga qaadanaya qalbiga bani aadamku siduu u adag yahay gaar ahaan haddii uu qallafo oo uu qalalo oo uu madoobaado dhagaxana uu kasii adkaada walciyaadu bilah wa qawlihi wa macnaa qawlihii buu baabu yahay ayaa waxa weeyaan markaa wa qawlihi ayaa galay waidaa badelna markaanu bedelno aayatan aayad markaanu ku bedelno makaana aayatin aayad kale meesheed macni laba aayadood ilaahay isku nasakho wallaahu ilaahayna aclamu isaga ayaa og bimaa yunazilu waxa uu soo dejinaye e qaaluu waxay odhanayaan gaaladii inamaa anta muftar in kaleba maahe adigu waxaa tahay muxamedow mid been abuuranaya baa tahay oo been sheegaya bal iska daaye inuu been sheege been sheegi maayo akaruhum badidoodu laa yaclamuuna waxba garan maaya qul waxaad tidhaahdaa nazalahu waxaa la soo daadegay qur'aankan ruuxulqudusi ruuxdii la ahiray ee runta sheegi jiray ee ammaanada badna oo malakuljibriila min rabbika xagga rabbigaa buu kala soo daadegay bilxaqi xaq baanu kula soo dejiyey waxa ilaahay u soo dejiyey liyuhabita si uu u sugo qur'aankani aladiina aamanuu kuwa iimaanka la yimi oo qur-aankani tahbiit buu yahay dadka ahluliimaanka ah ee garanaya akhriaya oo waxa weeyaan markaa iimaanka iyo xaqa iyo rumaysnaanta aakhira iyo camalfalkeeda ayuu ku adkaynaya iyo wahudan hanuun xaalo uu yahay iyo wabushraa bushaaro lilmuslimiina dadka muslimiinta walaqad naclamu walee waanu ognahay annahum iyagu waa gaalada ee yaquuluuna inay odhanayaan inamaa yucallimuhu waxa baray un qur-aankan basharun bashar baa baray lisaanu ladii midka luuqadiisa yulxiduuna ilayhi xaggiisa ay u leexinayaan acjamiyun waa mid aan carabida fasiix ku ahayn wahaada kanina qur'aankanina lisaanun carabiyun waa luuqa carabi ah oo mubiinun cad oo aan caad iyo dahtoono saarayn aayaadkan saddexda ah waxaa laga qaadanaya qur-aanku inuu munazal yahay qul nazalahu ruuxu lqudusi min rabbika bilxaq waxaa la soo degay malakuljibriil baa xagga ilaahay kala soo degay yaanu u keenuu soo gaadhsiiyey nabiyuna muxamed calayhi asalaau wasalaam marka waxaa jira wax la idhaahda maraatibu inzaali اqur'aan soo dejinta qur-aanku maraatib saddexay martabe ahlulcilmigu yidhaahdeen martabada koobaad waa qoraalka ilaahay uu ku qoray qur-aanka dhammaantii lowxulmaxfuudka markuu ilaahay leeyay bal huwa qur'aanu majiidu fii lawxin maxfuud lowx maxfuuda lowxulmaxfuudku qur-aanku ku yaallaa wey sidiisaasuu ugu yaalla martabadii labaadna ilaahay jala wacalaa habeen leylatulqadri oo bisha rabadaan ka mid ah ayuu qur-aanka dhammaantii beytka la ydhaa ama guriga la ydhaa beyt ulciza oo samadana samaa addunya ku yaala ayuu ilaahay dhammaantii usoo wada dejiyey oo sidaanay sheegayaan aaaarta ibnu cabaas laga wariyey ee waxa weeyaan markaa ka sugan ahlulcilmiguna ay idhahdeen xukmu rafci bay leedahay xaaladii saddexaad ama martabada saddexaad waa markan ilaahay jala wacalaa nebi maxamed uu kusoo dejinayay markaa malakuljibriil baytulcizahana kama soo qaadahayn halkaa u fiirso awxulmaxfuudkana qur-aanka kama soo qaadahayn ilaahay baa jala wacalaa kolba intuu doono qur-aanka ku hadlaayey ee uu doonayo inuu soo dejiyo malakuljibriilla ilaahay buu ka maqlay markaa uu ilaahay ka maqlay uu ka dhagaysto ayuu malakuljibriil soo qaadayo kolkaasuu rasuulka ku dul akhriyey sala allahu aleyh wasalam oo rasuulka uu keeni markaa sanadkiisu waa kaa nabi muxamed calayhi salaau wasalaam jibriil buu ka maqlay jibriila samicahu min allah ilaahay buu ka maqlay jala wacala madhabu ahli sunati waljamaca kaa wey waaya waxaa kaloo laga qaadanaya qur-aankan kariimka ahi inuu yahay luuqa carabi ahoo cad inuu ku soo degay weliba luqatu ahli lxijaaz ayuu ku soo degay qur-aanka kariimka ahi mar hadduu luuqa carbeed yahayna waxa weeye waa mid markaa la fahmi karo oo la dhagaysan karo weeye oo xuruuf iyo markaa ka kooban weeye waxaanay yidhaahdaan ahlulcilmigu aayaddan dambe waxa ay ku soo degtay ama ay ka warramaysaa gaaladii quraysheed baa odhan jiray rasuulku sal allahu alayhi wasalama ilaahayna kuma soo dejin waxaanu akhriyayo eh cid baa markaa usoo maaragtay cid kalaa usoo sheegta oo usoo dhigta kolkaasuu innaga ina idhaahdaa ilaahay baa soo dejiyey sidaasay odhan jireen kolkaasaa ilaahay jalla wacalaa hadalkooda taa uu ku radiyey wuxuu rabbi leeyahay kanay u tiirinayaan qur-aankay leeyihin isagaa soo baray acjamiyun weeyi haddaba man huwa alacjamiyu marka alif la raaciye laydhaha alacjamiyu maxaa looga jeeda alacjamiyu huwa aladii laa yafsaxu bilkalaam ama bilcarabiya acjamigu waa ka aan carabida si faseexa ugu hadlahayn ma fahanteen si faseexo ah oo sax ah cidda aan ugu hadlayn carabida la ydhaha acjami cajamina marka caynka laga bilaabo wamal huwa alcajamiyu huwa hayru lcarabiy waa kaan arabi carabka ahayn cajami maxaa la ydhaahdaa hayrulcarabiy kaan carabka ahayn ama carabida hadduu doonayo saahuu shubo ama yaanu shubin cajamigu waa kaan carabiga ahayn alacjamiyuna marka a la raaciye laga horraysiiyana waa ka aan carabida si fasaaxa ugu hadlayn hadduu doono carabba ha noqon soo ma aragti marka kanay u tiirinayaan waa acjami qur-aankan kariimka ah u akhriyayaana waa carab mubiina markaa say suuragal u tahy shubhadoodii ayaa ilaahay jala wacalaa halkaa uu ku burinaya baailka ahay aayaadkaasoo dhamme ikhwaani waxay inoo tilmaamayaan qur-aanku inuu yahay munazal makhluuqna aanu ahayn sida aynu aaminsannahay saa weeye waxaa laga qaadanayaa aayaadkaasi xagga dhaqan ahaan mar haddaynu ogaanay qur-aankan inuu hadalkii ilaahay jala wacala oo rabbulcaalamiina uu ku hadlay hadalkan inaynu aada iyo aada u weynayno qur-aanka kariimka aynu weynayno isla markaana aynu ixtiraamno awaamirta iyo waxyaabaha uu ina farayana aynu u hogaansanno waxyaabuhu inoo diidayana aynu ka joogsanno akhbaarta iyo wararka uu sheegayana noocay ku saabsanaadaanba inaynu rumayno ogaanno hadalka ilaahay inuu yahay hadalka ugu weyn oo sida ilaahay jalla wacalaa cid walba uga wen yahay ee cid walba uga qiimo badan yahay ayaa hadalkiisuna cid walba hadal walba uga wen yahay oo hadal walba uga qiimo badan yahay halkaana sifatu kalaam oo qur-aankiina ku jiro ayaynu waxa weeyaan markaa kusoo dhaafnay sheekhuna wuu soo celinaya madaahibta ahlulbaailka iyo firaqa lunsani ay ka yidhaahdeen qaarkood halkaasaynu insha alla ku buusho bixin doonaa qaala wuxuu ihi waqowlihii baa galay hadalkuu rabbi yihi wujuuhu wejiye yowmaidin maalinkaasi qiyaamo naadiratun mid iftiimaysa weeye yowmaidin ee yowm lqiyaama weeye naadira ay bahiyatun mushriqa waa mid quruxsan oo iftiimaysa ilaa rabbihaa rabbigeed inta ka ahaatay baanay naadiratun eegeysa tanduru ilaa wajhi illaahi nadra ilaahay jalla wacalaa wejigiisa eegeysa eegmo waayah waxaa aayaddan laga qaadanayaa ikhwaanii dadka mu'miniinta ah ee aakhira inay rabbigood arkayaan aayaadkanna masaladaasaa sheekhu u soo aroorinayaa mu'miniintu maalinka qiyaame rabbigood inay arkayaan wa qowlihii baa u daliila hadalka rabbi yidhi jalla wacalaa cala laraa'iki sariira dushood ayay yanduruuna ka soo eegayaan dalka ahlu janno ahi sariiray ku dul tangigaan oy ku raaxaysanayaan markaa yanduruuna way eegayaan wixii ay eegayeen lama sheegin soo maaha ya qaacidaduna waxay tahay xadfulmafcuuli yufiidu lcumuuma haddii mafcuulka markaa la jaro ama ficilka macmuulkiisa cumuum buu faa'iideynaya almanduuru ileyhi ciddii la eegayey markaa lama sheegin caan buu kolkaa noqonayaayo yanduruuna bikulli maa yatanaacamuuna binadari ileyh waxay eegayaan wax kastoy ku nicmaysanayaan eegistiisa waxay eegayaan nicmada aadka u ballaadhan ee mid kastoo ka midii jannada uu ku helayo nicmo aad u badan oo meel fog gaadhsiisan ayaa ilaahay mid walba siinaya ma fahamte marka mid waliba nicmadaa ilaahay siiyey ilaa halka ugu shaysan saasuu eegaya u arkaya si ay ugu raaxaystaan si dhammaystiran ahlu naarkii adduunyada ay wada joogeen ee markaa ku jeesjeesi jiray oo la cadaabaya arkayaan ma garata ilaahay bay eegayaan jala wacala oo ay arkayaan marka waxyaabaha ay arkayaan ilaahay baa ka mida jala wacala sidaa awgeed aayaddu daliil waxay tahay ahlujannu inay rabbigood arkayaan waa qowlihii baa kaloo ogolay hadalku ilaahay yidhi liladiina kuwii waxa u sugnaaday axsanuu samafalay kuwii ixsaanka la yimi iyo samafalka waxa u sugnaatay alxusnaata wanaagga badan wa ziyaada iyo weliba dheeraad waxa isweydiin la haddaba maa hiya alxusna ta wanaagga badani waa maxay ايش يا اخوان هي الجنة جنة دوي جنة إليهم با إلى هير والزيادة إيا ديرات زيادة دني محيطة هيا دبا ديرات كاكا جنة رسول كان شرفت لوحو كفصري صلى الله عليه وسلم النظر إلى وجه الله الكريم وإيجست أي إلهي إيجية سباركت زيادة طاوية فسره به ختام الأنبياء رسول كان صدق فصري marka aayaddu waxay ku cadahay ahlu jannuhu inay ilaahay arkayaan jalla wa ala wa ziyada ay ziyada ala husna jannada la geliyo ee sharaab kale ee cuntada leh ee guryaha leh ee dumar kale ee wax walba leh waxa dheeraad ahaan ay uga helayaan oo ziyada loogu looga sii dhigaya inay ilaahay arkaan wadii xadiiskii waa garanaysan suhayba saxiixa muslim ilaahay ahlu jannada markuu jannada geliyo wuxuu ku oranayaa waxaan idin kordhiyo ma garanaysan markaasay odhan ilaahu maxaad noo kordhiyey sawdigan wajiyadaydii caddeeyey ee jannadiina geeyey ee naartii naga badbaadiyey ee nicmooyinka intaa legsi maxaa noo hadhayba kolkaasaa ilaahay xijaabka isaga qaadaya kolkaasay arkay ma fahante nicmo ka weyn markaa taana lama siin waa qowlihi waxaa kaloo galay hadalkuu rabbi yidhi lahum waxa u sugnaaday maa yashaa'uuna waxay doonayaan ayaa ugu sugnaaday fiiha jannada dhexdeeda wax alla waxay rabaan bay ku leeyihin waladaynaa agtayada waxa haday masiidu dheeraad agtayadana dheeraad baa weliba u yaala masiidka waxa jamaaca min ahli lcilmi ay ku fasireen inuu yahay annadaru ilaa wejhi la aragtida ahlujannu ilaahay arkayaan oo waxay idhaahdeen masiidka aynu ku fasiro macnaha ziyaadada hore ayadda hore sheegaysa oo kale mar haddii ziyaadadaa rasuul ku fasira inay tahay aragtida ilaahay la arkaayo masiidkana taa aynu ku fasiro waay tafsiir kalena wuu jiraa oo masiidka waxaa lagu fasiray labanlaabkan loo labanlaabaayo ahlu jannaha waxa weeye wixii ay maaragtay iyagu doonayeen wax maaragtay badan oo labanlaaban la siinayo aayaadka mualifku uu soo arooriyey ee afarta ahi waxaa afarta aayadoodba laga deliishanayaa aragtida ilaahay jalla wacalaa maalinka qiyaamo dadka iyo jannadaba dadka muminiinta ay ku arkayaan aayad shanaad baa jirta oo ay ahayd sheekhu inuu ku daro suurat lmutafifiin ku jirta aayaddaasi waa qowlu llahi jalla wacalaa kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun kala yani ha joojiyaan beenintaa xaqa ee inahum iyagu can rabbihim xagga rabbigood yowmaidin maalinkaa qiyaame kuwii xaqa beeniye mukadibiinta ahaa lamaxjuubuuna kuwa laga xijaabaya weeye kuwa xaqa beeniye gaalada ahi maalinkaa qiyaame ilaahay ma arkayaan waa laga xijaabaya ma fahante maxay idhaahdeen ahlulcilmi hayru waaxid oo min ahli lcilmi oo weliba ahlicilmiga hore ka mida waxay idhaahdeen waa imaamu shaafici iyo imaamu maalik iyo ay ugu cadcad yihiin iyo imaamu axmed iyo mar haddii ilaahay jalla wacalaa uu iska xijaabay kuwuu u cadhaysnaa ee xaqa beeniyey kuwuu raallida ka yahay inaanu iska xijaabayn ee ay arkayaanba halkaa laga qaadanayaa bay dhaheen soo maqlibaysaan maxaan nidhi aayaddu maxay tusaysaa mar haddii ilaahay kuwuu u cadhaysnaa ee xaqa beeniyey uu iska xijaabay kuwuu raallida ka yahay ee xaqa rumeeye muminiinta ah ee dadka wanaagsana inaanu iska xijaabayn ay iyagu arkayaan ayaa ayaddu ay tusaysaa haddii kale sheegista haddii labada qolo midnaba aanay arkahayn sheegista ilaahay uu sheegay inuu mukadibiinta iska xijaabay dee macna kuma jireen soo maaha hadduu ilaahay cid walba iska xijaabayo marka aayaddaasna waa aayad shanaad aayado kale oo laga deliishan karaana way jiraan ama axaadiista ku soo aroortay aragtida ilaahay la arkaayo dadka muminiinta arkaya waa mutawaatira ayru waaxid oo min ahli cilmi baa tilmaam mutawaatirnayd waa mutawaatira qacan waa qaciyu hubuut qaciyu dalaala si cad baa rasuulka loo weydiiyey kolkaasuu si cad u sheegay markaa khayrlaawo mooye mid kale waxa weeye beenin maayo nusuusta caynkaas waa nusuusta la idhaha qaciyu hubuut qaciyu dalaala sugnaanteeduna waa qaci macnaha inay tusaysaana waa qaci midnaba shaki ma geli karo waaya madaahibta markaa firaqa daallada ahi ay ku leeyihiinna sheekhu markaa hadalka uu ku sharaxayo aayaadkan ee sifadaa uu ku sheegaayo ayaa maaragta waxa weeye meesha uu ku soo celinayaynu insha allah ku sheegi doonaa si guud markaa u ogow inay tahay derajo sare aragtida ilaahay la arkayo waatay dadka muminiinta u dadaalayaan waa derajada la doonaya in markaa la gaadho waa nicmo aad iyo aad u weyn ee aragtida ilaahay la arkayo haddii su-aal laysweydiiyo la idhaahdo adduunyada ilaahay laguma arki karo aragtida ilaahay la yska xejin maayo siday suuragal ugu noqonaysaa aakhira in la arkaa waxaynu leenahay adduunyada iyo aakhirada la isagama qiyaas qaadan karo way kala duwan yihin waana kale axkaam duwan yihin shaqa iskuma laha sida awgeed baa maalinka aakhira dadka muminiinta ahi markay arkayaan ilaahay jannadana ku arkayaan wuxuu gelinayaa awood baa ilaahay uu gelinaya aragtidiisa ay iskaga xejiyaan isla markaana ay ku nicmaystaan aragtida ilaahayna waxay ka mid tahay waxyaabaha rasuulku weydiisan jiray ilaahay jala wacala waas'aluka ladat anadari ilaa wajhik washawqa ilaa liqaa'ik waxaan ku weydiisanayaa aragtida wejigaaga inaan markaa macaansado iyo inaan u hiloobon jeclaysta la kulankaaga ducooyinkii rasuulka ka sugnaaday bay ka mid ahayd sala allahu calayhi wasalam ilaahay markaa waa inaynu in badan weydiisanno maskaxdiiyo maankana ku hayno darajo sare inay tahayna aynu ogaano qaala wuxuu uhi wahaada albaabu baabkani fii kitaabillaahi kitaabka ilaahay kaiirun wuu ku badan yahay baabkuu sheegayana waa baabu alasmaa wasifaat baabka magacyada ilaah iyo sifaatkiisa ama si guudba u sheego waxaad tidhaahdaa waa baabu liimaani billaah rumaynta ilaahay la rumaynayo baabka ku saabsan ama baabu macrifati illaahi jala wacala biasmaa'ihi alxusna wa sifaatihi alculaa wa afcaalihi aljamiila baabka macrifada ilaahay iyo garashada la garanaya ku saabsani kitaabka ilaahay uu ku badayay oo had iyo jeer aayad ka marani ma jirto aayad kastaa had iyo jeer ama ficilada ilahay bay wax ka sheegaysaa qiimaha badan ama magacyada ilaahay ama sifaatkiisa ayay sheegaysaa aad buu qur-aanka ugu badayay waman tadabara qofka dhuuxa ee dhugta alqur'aana qur'aanka aaliban xaalo uu ka doonayo lilhudaa hanuunka minhu qur-aanka uu ka doonayo tabayana lahu waxa u cadaanaya ariiqulxaqi wadada xaqabaa u cadaanaysa waman tadabara qofka dhuuxa ee dhugta tadaburku ama tadaburu shay macnihiisu waxa weya tafakuru fiih shayga in laga fikiro oo maskaxda la rogo oo aada loo dhugto loo fiirsado fiirsado fiirsado fiirsado la dhuuxo weeye macnaha waan dhuuxay soomaad maqal waaya qofka qur-aankii u tadabure u fiirsada bishari aaliban lilhudaa minhu isagoo hanuun ka doonaya qofka labada arin isku darsada qur-aankii inuu tadaburo oo uu fiirsado taas maxay noqonaysaa alabulxaq waa xaqii qofka dalba ee dabagala ee qur-aankii akhriya ee xadiidkii dhegaysta ee cilmiga dalba ee u sabra ee xaqii dabagala marka xaqu raadin buu doonaya raadin iyo alab buu baahanya arinka labaadna waa maxay waa aaliban lilhudaa minhu waa xusnu niya qofku markaa uu xaqa dalbayo niyo wanaagsan waa inuu leeyahay niyo wanaagsan waa inuu leeyahay oo aayaadkan aad u fiirsanaysa iyo cilmigan aad isku dubaridaysa hadday kaa tahay aad cirka martid ama aad dadka kula doodid ama aad waxa weeye ka badisid ama caalimaad noqotid ama wax kale ama aayaadkan u fiirfiirsan si wax madhabkaagaa qaldan waafaqsan aad uga hesho may haddii labadaa arin la helo xaqii inaad dalabta iyo hanuun inaad doonayso tabayana lahu ariiqulxaqi wadada xaqu qofka way cadaanayso waa hadal aad iyo aad u muhiima oo qiimo badan weeye ilaahayna jala wacalaa wuxuu ina faray inaguna booriyey qur-aanka inaynu tadaburo inuu fiirfiirsano kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabaruu aayaatihi waliyatadakara ululalbaab qur-aankan in loo fiirsado la dhugtaa waxyaabaa ilahay u soo dejiy afalam yadabaruu qawla am jaaahum ma lam yati aabaahum lwaliin walaqad yasarna qur'aana lidikri fahal min mudakir waay marka aayaad badan baa sheegaya qur-aanka in la dhuuxo waxaana ahlulcilmigu idhaahdaan qur-aanka oo la dhuuxo qofku macnihiisa fahmaayo isagoon qawaaciddiisii iyo tafsiirkiisii ka bax ahayn la yaqaanay cilmi badan baa qofku uu ku helaya waa ka nuuniyada ibnulqayim ku idhaahda watadabbari alqur'aana in rumta alhuda falcilmu taxta tadabburi lqur'aani qur-aanka u fiirso oo dhugo haddaad hanuun doonayso cilmiguna waxabuu ku hoos jiraa tadabbarku qur-aanka ayuu ku hoos jiraa buu leeyahy halkaasaa qaybtii hore aayaadka sheekhu uu ku dhammeeyey qaybtii axaadiista iyo sunnada ayaynu geli doonaa wasubaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslm cla nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online